runtii horena waa u sheegnay in ciidanka maadaama la rabo in waxa aan hiigsanaynan ay tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa waaye in wax la yidhaahdo isku dhaf la sameeyo wa xaaladda hadda annaga aan ku jirno ma noo suurtagelayso inaan ciidanka isku dhafno maadaama cadow annaga naga dhex dhashay oo soomaali a lala dagaalamaayo goobaha lagula dagaalamayna ay tahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii oo cid kale oo hadda ay iska celin kartana ay jirin laakiin deegaan kasta uu qofkii ka dhasha isaga uun garan kara ninka kale iska celin karo oo runtii maanan gaarin in aan ka fikirno heerka integrationka laakiin waa waa arrin oo oo oo oo dadka soomaaliyeed ay aada ugu fikirayaan ajnabiga aad ay ugu fikirayaan mararka qaarkoodna la boonbooniyo oo maalan ciidanka gobolkaas joogo dadka gobolkaas u dhasho bay u badan yihiin ciidanka muqdisho joogo dadka noocaasa u badan yihiin waa jiraan warar noocaasa laakiin soomaalida xad ma kala reebo markii gobollada laga reebo muqdisho marka la joogo dadkao dhan inay ku wada dhan yihiin u badan tahay ha lagu kala badnaado marka taas ayadana wasaaradda siyaasad cad bay ka keenaysaa oo ku saabsan sidii maaragtay loo loo lasugu dari lahaa inta badanna waxay noqonaysaa siyaasadani kadib in logistic support loo helo oo la awoodi karo in ciidankii laga soo daadgurayn karo maadaama jidadkii ay kala xirxiran yihiin taas markaan meesha cauga baxo wuxuu su-aal ahaan noo weydiiyey laba qodob ayay ahayd labada qodob waa midda ku saabsan ciidamo tegay qoryooley waa ciidamadii ka xoreeyey qoryooley amisom la xoreeyey oo la yidhi waa hal beel ayaa u badan runtii annaka ciidan xoogadal ahaan yacni run waa sida hadda aan sheegay oo qaab goboleed iyo qaab degmooyna wixii ay u dhisan yihiin laakiin ciidankaas dad badan ayaa ku jira oo aan ahayn dadka hadda loo tirinayo maadaama ciidankii yihiin ciidankii gobolka banaadir laga aas-aasay ee ee ku wajahnaa gobolladan kale ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa waxaa laga yaabaa in loo arko in ay ay hal beel ay u badan tahay laakiin haddii hoos ahaan loo galo yacni hal beel ma aha laakiin waa u badnaan karaan beel waddanka waxaana la jooga laba iyo labaatan kun oo ciidamada amisom oo ka kala yimid uganda iyo burundi iyo jabuuti iyo etoobiya sieraleon iyo kenya intaas waaye marka wada shaqayn fiican ayaa naga dhexaysa waxaana isku kaayahaayo markaa u n security council ayaa isku kaayahaayo oo resolutionkiisa oo horey loo gaaray haddana waxyaalaha aan ku howlgalno waxay tahay u n security council labaatan ko labaatan afar oo isaga qeexaya si al-shabaab loogu xoreeyo dalka in wada shaqayn ay dhex marto oo xagga howlgalka ah ciidamadaas xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amisom waxaana arrintaas ka dhashay in oo ilaa iyo dhowr iyo toban degmo oo la xoreeyey bishii february dhammaadkeeda laga soo bilaabay ilaa abril horaanteedii la xoreeyey waxaa ka soo baxay meeshii markaa doorashaha siduu ahaa in ay markii degmo la xoreeyaba oo ciidanka xoogga lagala wareego degmadaas ay kala wareegaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga qaranka oo maamulkii la keeno oo ciidamadii booliiska iyo nabad sugadii la keeno marka runtii sidaa la socotaan dee dowladda waxay ku tiirsan tahay kaalmo shisheey ku tiirsan tahay qof kaalmo shisheey ku tiirsan yani badanaa qorshayaasha uu degsado isaga sidora uma uu fulin karo meeshaas waxaa ka imaaday dib u dhac xoogla ka imaaday oo oo lama yani waqtiga annaka aan ugu talagalnay example marka la xoreeyo degmada qoryoole waxaa nidaamka ahaa in laba usbuuc kadib ciidan xooga ay kasii dhaqaaqaan hore u gudbaan laakiin haddii aan jirin cid markaa oo nabadelaysa sida maamulkii booliiskii garsoorkii kaalshirihii taas ayaa waxay keentay in hakad hakad galo hakadkii waxaa hadda ku soo kordhay in degmadii la xoreeyey iyo tii kaloo la xoreeyey dhexdoodii dhexdoodii ay xayiraad ka imaato shabaabka soo dego oo ay nagu adkaato in xataa raashinkii meelaha qaarkood aan la geyn waayo waxaana taas ugu wacan ciidankii oo yar marka hore waayo gobol kasta ciidanka ka dagaalamaya waxaa u badan ciidan un deegaankaas laga abaabula ayaa u badan maadaama shabaabka inay la dagaalamaan la rabo marka tii waxay keentay in hadda maarata yani gobollada qaarkood ee isu furmi la yihiin laakiin wixii oo tabar ah ayaa meeshaas na dhigay qorshaheena laakiin waxaa waaya in raashinkana la gaarsiiyo gobolladaas oo sida yani xudur iyo meelaha hadda noogu daran waajid iyo buulo burde deg degna waa loo gaarsiin doonaa arrinta ku saabsan markaa wada shaqaynta ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii yacni ciidan international ahoo adiga dawlad kale ka socdo adiga kugu yimid in uu kuu kaalmeeyo yacni ma aha ciidan adiga ka hoos imaanaya maaha marka ciidankan waxay hoos imaadaan auday hoos imaadaan waxayna la howlgalaan u n-ka siyaasad ahaan anagana markaa waxaan waxaan ka nahay markaa wada shaqayn ayaa naga dhexaysa laakiin nagama dhexayso in anaka aan nahay dadkii ayaga xukumaaya oo la soconaya wax alaala waxay waxay qabanayaan laakiin wada shaqayn fiicanaa na- naga dhexaysa intii la awoodi karo maaragta waa waa la shaqaynaa laakiin marmar dhinaceena waxaa ka imaada saraakiishooda iyo saraakiisheena ciidankooda iyo ciidankeena isaadkooda iyo isaadkeena qalabkooda iyo qalabkeena aan islahayn tii nafsikeeda waxay keenaysaa markaa in marmar qaarkiis yani farti la isku wafiiqo sida aad la socotaan dee ciidanka meesha ku dhammaanaya runtii inta badan wiilasheena waaye een ciidamadaas ayaga inta badan waxay ku jiraan een baabuurtooda ay ku jiraan qafilan yani dhib waa soo gaara runtii waa ugu mahadcelinaynaa dowladihii soo diray inay carruurtooda meeshaan ku leedaan iyagoo anagana kaalmaynayo laakiin haddana waxaa waaya inta badan culayska wuxuu nagu dhacaa ciidankeena ayuu ku dhacaa waad sidaad u socotaan yani tababarka iska liito logisticda iska liito qodob la-aan ay jirto